أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka saliibiga trump ayaa si dhammaystiran u kala diray shaqaalaha warbaahino waaweyn oo saliibiyadda maraykanka u adeegsan jirtay duulaanka maskaxeed ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta mid ka mid ah hay-adaha cilmi baarista wadamada reer galbeedka ayaa soo saartay warbixin ka dayrinaysa xaaladda mugdiga ah ee ka jirta dalka itoobiya ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sii xoojinta amniga iyo dhiraynta deegaanka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah kuwaasi oo ka soo goostay safka murtadiinta
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sibtee taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka saliibiga trump ayaa si dhammaystiran u kala diray shaqaalaha warbaahinno waaweyn oo ay saliibiyadda maraykanka u adeegsan jirtay duulaanka maskaxeed ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed madaxweynaha dowladda maraykanka gaal donald trump ayaa qaaday tallaabooyin hor leh oo uu ku kala dirayo dhammaan shaqaalihii idaacadda v o a iyo qaybo badan oo ka mid ahaa hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay u s a g m habeennimadii xalay ayaa ruqsadaha shaqo fadhiisinta ah loo kala daray lix boqol soddon iyo sagaal shaqaalo ah oo ka tirsanaa hay-adda warbaahinta caalamiga ee maraykanka iyo idaacadda voice of america sida lagu shaaciyay bayaan ay soo saartay kari leka oo ah la taliyaha sare ee donald trump u qaabilsan warbaahinta caalamiga ah sida lagu xusay bayaanka u s a g m waxay dhammaystirtay hoosudhigid ballaaran oo lagu sameeyey shaqaalaha warbaahinta iyadoo meesha laga saaray kun afar boqol oo shaqaalo ah oo ay ku jiraan kuwii shaqo joojinta lagu sameeyey bartamaha bishii lasoo dhaafay ee maarso taasoo noqonaysa ay tiro hoosudhaca siddeetan iyo shan boqolkiiba la taliyaha donald trump waxay ka dhawaajisay in tallaabadani ay buuxinayso amarka madaxweynaha ee ah ayay tiri in la tirtiro dhammaan shaqooyinka aan sharciga waafaqsaneyn iyo in la dhimo hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ilaa heerka ugu hooseysa ee sharciga ogol yahay reebtirahaasoo dalalka bershiyaanka oo loo saxay dagaalka iyo xasuuqa ee yahuudda ka wada falistiin iyo sidoo kale dagaalka iiraan iyo yahuudda ayaa hadda ah midda keliya ee ka hartay laamihii kala duwanaa idaacadda v o a sidoo lagu xaqiijiyey bayaanka tallaabadan ayay la taliyaha madaxweynuhu ku tilmaamtay mid ay aad ugu faraxsan tahay maadaama ay maanta soo afjarantay ayay tiri tobannaan sano oo canshuurbixiyaasha maraykanka lagu khasbayey inay maalgeliyaan hay-adda hweerar ka buuxo oo khasaare mooye aan faa'iido lahayn laadda af soomaaliga ee v o a oo safka hore kaga jirta laamaha albaabada la isugu dhuftay ayaa si gaar ah ugu jeheysnaan jirtay sooluxumeynta jihaadka ka socda bariga afrika balse allaah fadligiis waa ay ku guuldareysatay beentii iyo barobagandadii ay muddada badan tabinaysay mahadsanid marwaan mid ka mid ah hay-adaha cilmi baarista wadamada reer galbeedka ayaa soo saartay warbixin ka dayrinaysa xaaladda mugdiga ah ee ka jirta dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliire ayaa tafaasiisha warkani haya macadka i e p oo taabacsan hay-ad cilmi baaris oo laga leeyahay dalka austria ayaa warbixintan ku muujiyey in dunidu maanta wajahayso konton iyo sagaal dagaal oo ay dowladuhu ku lug leeyihiin taas oo ah tiradii ugu badnayd tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka afrika ayaa si gaara warbixinta loogu xusay inay hoy u tahay qaar ka mid ah colaadaha ugu khatarsan adduunka warbixintu waxa ay si gaara u iftiimisay xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo eritereya iyadoo ku sheegtay mid ka mid ah xiisadaha ugu khatarsan ee si deg deg ah isugu bedeli kara dagaal furun inkasta oo uu dhammaaday dagaalkii labada sano socday ee gobolka tigre kadib heshiiskii britoria haddana xaaladda guud ee etoobiya weli waxaa ragaadiyey colaado hubaysan oo ka socda gobollada amxaarada iyo oromada waxaa jira burbur baahsan oo shacabka iyo kaabayaasha dhaqaalaha gaaray ayay warbixintu xustay warbixinta ayaa waxaa lagu xusay in gobolka amxaarada uu muddo ku dhow laba sano wajahayo dagaal u dhexeeya ciidanka maamulka abiy axmed iyo maleeshiyaadka faano halka gobolka oromada uu lix sano oo xiriira la daaladhacayo dagaallo u dhexeeya maamulka adis ababa iyo jabhadda xoreynta oromada ee o l a kuwaas oo aan weli xal rasmiya laga gaarin sidoo kale warbixintu waxa ay sheegtay in rabshado dhowaan ka dhacay xuduudda gobolada oromada iyo beneshanguul ay sababeen barakaca in ka badan kow iyo toban kun oo qof dhinaca kale warbixintu waxa ay iftiimisay in dalal badan oo afrikaan ah ay ku lug leeyihiin colaado ka baxsan xuduudahooda dalalka sida ruwanda nigeria iyo uganda ayaa lagu sheegay inay ku lug leeyihiin in ka badan shan dagaalo oo ka dhacaya dibadda dalalkooda ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintani wararka ka imaanaya waddada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgoye ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay shil geystay khasaare xooggan oo isugu jira naf iyo maal shilka ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay halka loo yaqaano carbiska gaar ahaan boodboodka waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo ah nooca ay soomaalidu u taqaano homeyda inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadaasi ku dhintay ilaa afar ruux halkaa ay ku dhaawacmeen in ka badan toban kale dhaawacyada ayaa loo soo qaaday dhanka magaalada muqdisho si halkaasi loogu dabiibo muuqaallo iyo sawirro ku faafay mareegaha internetka ayaa waxa ay muujinayaan dad dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo daadsan waddada sidoo kale gaadiidka isku dhacay oo mid ka mid ah uu ka yimid dhanka magaalada muqdisho kan kalena uu ka yimid degmada afgooye ayaa iyagana waxaa gaaray burbur aad u xooggan bilihii u dambeeyey waxaa duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho kusii badanaya shilalka gaadiidka kuwaas oo galaaftay nolosha tobannaan ruux oo isugu jira daraawalada iyo rakaabka mahadsanida cabdiqani kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe walaalka xaarti cabdiqaadir oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey
waa muuqaal xeesho badan oo soo bandhigaya mid ka mid ah weeraradii lagu dhigibixiyey maliishaadka kooxda ridada soomaaliya kaasoo ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkaas oo dhacay lix iyo labaatankii shawaal ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix xijiri ayaa geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca in ka badan konton askari oo ka tirsan murtadiinta ugu horreyn filimku inta uusan soo bandhigin sida u dhacay weerarkaasi guulaystay iyo khanaa'imta ay mujaahidiintu allah fildiyay ka soo furteen waxaa kataab al akhbaariya ay milucsanaysaa mid ka mid ah mashaahidda murugada badan ee muslimiintu la nool yihiin waxay soo gudbinaysaa muuqaalo murugo badan oo ka turjumaya xaaladda mid ka mid a magaalooyinka muslimiinta taasoo ah qasada wili ku hoos jirta gumaadka yuhuudda كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر laqadaadka ugu murugada iyo xanuunka badan ee uu soo bandhigayo filimkan waxaa ka mid ah sida duqeymaha bahalnimo ee yuhuudda ay u kala jarjareen hilbaha carruurta noloshana ugu gubeen ubadka yaryar iyo xitaa dadkii waxgalka ahay ku dhaqnaa magaalada khaza ثور سر الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر نفتح الأفواه في وجه التآمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى muuqaaladan ee hordhac looga dhigay filimkan cusub ee kataab al-akhbaariya ay ka soo saartay weerarkii wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo muslimiinta filistiin gaar ahaan khasada dhibaataysan la dareensiinayo in geesada towxiidka ee bariga afrika aysan marnaba mooganin waxaa ku dhacaya ehelkooda ku dhaqan magaalada khaza النوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا mujaahidiinta ka halgamaya dhulkan bariga afrika kama daahsoona waxaa maanta ka socda khaza iyo hareeraheeda marnaba ma aysan ilaawin mana ilaabi doonaan ehelkooda reer filistiin balse si la mid ah jabahaadka kale ee mujaahidiinta waxaan ku mashquulnay dagaalka ka dhanka ah wakiilada yuhuudda iyo nasaarada ee geeska afrika
منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسن
walaalahayna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leennahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeeran annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn allah
intaas kadib ayuu filimku ina dul geenaya mid ka mid ah macaarigta lagula xisaabtamayo murtadiinta oo ah dabadhalafyada yuhuudda iyo nasaarada waxaana uu soo gudbinayaa baacsiga murtadiintii ku sugnayd wargaadhi ee subaxnimadii khamiista xilli ay taariikhdu ku beegneed kii shawaal kuwaas lagu weeraray saldhig weyn ay kaga sugnaayeen deegaankaasi wargaadhi
اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستضربوهم هو إن جاء إلي أن يلاقيك غدا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا اقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستضربوهم هو إن جاء إلي أن يلاقيك غدا قسم مني ووعد markii la isfara saaray geesiyo tawxiidkan ay sameeyeen taqadum ballaaran waxaa adkaysan weeyey askartii shaydaanka oo ooda jabsaday bakhtiyo badan iyo dhaawacyada murtadiin ayaa loogu tagay xerada halkaas oo ay murtadiintu uga carareen gaadiid dagaal iyo agabkii ciidan
إن صدور ستهوج الثكال ولها الموت الزوال سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها قرار إن هم عاد لعدنا ثم نحكمها هو إن جاء إلي قسم مني ووعد dhanka kale waxa ay kaamiradu qabanaysaa firxad saf ballaaran oo murtadiinta ah kuwaasoo gebi ahaanba ka quustay rajadii ahayd inay iska difaacaan mujaahidiinta siday sheeganayeen
إن صدور ستهوج الثتان ولها الموت الزوام سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام ثم نحكمها قرار
ciidamada mujaahidiinta ayuu filimku soo gudbinaya iyagoo gacanta ku haya saldhiggii murtadiinta ee wargaadhi qanimaysanayaana qoryihii iyo hubkii ay ku soo dagaalgaleen maliishaadka riddada ah iyagoo ugu dambeyn dab qabadsiinaya qaar ka mid ah gaadiidkii loo soo diyaariyey in shareecada islaamka lagu carqaladeeyo laguna dhibaateeyo muslimiinta
بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا ugu dambeyn waxaa isdaarkan cusub lagu arkayaa gaadiidka hub iyo sidoo kale sanad ciidan oo ay mujaahidiintu ku soo qanimaysteen weerarkii wargaadhi ee dhacay kii bishii shawaal ee lasoo dhaafay filimkan ayaa ku biiraya aflaamta kataab al ikhbaariya ay ku soo bandhigto weerarada barakaysan ee geesyada islaamka ay ku halgaadayaan maliishaadka murtadiinta ee u adeega danaha siliibiyiinta kuwaasoo allah fadligii ku fashilmay xamladii saddex sano ka hor kooxda riddada oo madaxweynaha gurguurtay ay ku iclaameen shareecada islaamka howlgalkii wargaadhi ayaana imaanayay xilli isdardarle ay ku socdeen camaliyaadka mujaahidiinta kuwaasoo intii lagu guda jiray ay mujaahidiintu afka ciidda u dareen boqolaal askari oo shareecla dirir ah ayna soo ceshteen gacan ku-haynta degmooyin iyo deegaano dhaca wilayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo sidoo kale bariga hiiraan أننا أسد البطان فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم
kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sii xoojinta amniga iyo dheraynta deegaanka ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa warbixinta warkani haya kulankanna waxaa mid wadatashiya loogana arrinsanaya sidee loo xoojin karaa amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada sidee loo xakamin karaa xawaaraha lagu wada gaadiidka iyo mootooyinka noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale ilaalinta dhirta iyo ka hortegidda xaalofidda ayaa waxa uu ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxauna dhex maray maamulka islaamiga ee degmada boqa qable waxgaradka iyo dhaqanka degmadaas mas-uuliyiinta iyo waxgaradka kulanka ka soo qayb galay ayaa goobta isku dhaafsaday talooyin muhiim ah oo dhaxalgal ah iyo sidoo kale qodobo muhiim oo sal u ah badbaadinta bulshada iyo deegaanka magaaladeennan iyo dhammaan walaayaadkeena islaamiga waxaa ka jiro amni iyo istiqraar iyo nabadgelya ka jirto wax allaala marka wixii amniga wax u dhimaayo ama qalqalgelinaayo inaan ka hadalno waxaan insha allahu tacala dadka muslimiinta aan leenahay qoray dambe oo aroos inta la geeyo xabada laga rido mamnuuc waay aad baa loo fahamsidan dareemaayo qodobka afaraad dhirta la baabi'inaayo dhirtu way badan tahay qaybna dhuxulaa loo jiraa dadna waxay ka shaqaystaan tiirisha iyo waxaan ay- ay guraan geedaay nabad guriyaan dadna dhistay ka shaqeeyaan oo dhistay intay guraan ay ganacsi u qaataan waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa ilaa idinkii subxaana wa tacaala dhis dambe ama tiirir dambe ama dhuxul dambe dhexdeenna lagama ogolo insha allah tabaaraka watacaala dadka ku intixaaman shirmooyin jididkii meel la maraa la'yahay xoolihii meel daqaan bay la'yihiin xoolihii luma waraabaha ku laayo dadweynaha ku intixaaman shirmooyinka iyo daaqxidheennada waxaanu sheegaynaa qofkii la ogaado ama lagu arko inay oodan tahay daaqxidheen ama sharmo waxa loo yaqaano waxaanu sheegaynaa inuu kulmi doono tilaab sharci waafaqsan insha allah tabaaraka watacaala waxaan leenahay in badan soo noqnoqotay shilkeedana u batay mootooyinka dadka dheerta ah mootooyinka xawaaraha lagu wadaayo oo in badan magaalada dhexdeeda iyo wadooyinka kale waxaan insha allah leenahay marka dadka magaalada dhexdeeda mootooyinka ku cadaabaya iyo baadiyaha magaalooyinka waxaan leenahay insha allah tacaala ha ka waantoobaano qofkii lagu qabto magaalada dhexdeeda soo xawaaro ku socdo ama qaab xun u wado tilaab baa laga qaadi doona insha allah tabaaraka watacaala qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada boqa qable oo goobta kulanka ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay qodobada kulanka laga soo saaray iyaguna dhanka kale bogaaday awaamirta ka soo baxday maamulka islaamiga ah adigoo cadow leh cadowgaadina uu kaa fogoona kula joogo in maanaa yacni wax u ririddo doqonnimo ayay noqonee ha noolo asturo waxa gacantahayna ku jiro waxa naga maqan ha noolo kan waxaan waxaan ku ridna cadow iyo ramyi ha noqoto qodobada kale dhammaan mootooyinka ay ugu dambeeyaan waa fasaad fasaadaa ku saakadaan ninkii jooga joogo magaaladan eh, markii la qaxweynayay ma- eh, mooto labalgoodlay aad moodaysa inuu cadow eryahay wax alla wixii galay magaalada dhexda lagu geliyey ummaddii waa ishaadat goobjoogan ka ah xaalufinta dhirtoo kale sida dhista la guraaya ee qori cadaadka oo maaragtay dadka ay gurayaan xoogaa culays baa ka jira Een, dadka waxay samaynayaan geedihii maaragtay oo qoynaay ayayba qallijinayiinba saliid caddi ay ku shubayaan dhowr biri kadib ee, geedkii waa uu qalalaa marka jasaakum allahu khayran warkaas asagana maaragtay waa noogu juraa arrinkaas ha laga waantoobo qoryaha maxaan ku rahdaa bilaashi macnalaan loo ridaaya ha laga waantoobo ninkii doonfaar iska dilaayo oo doonfaar in iska dilo maxaan ku rahdaa as- beerta aska hayo nin walbaba waxaas leeyahay eh, maxaas ahay nabadoonaas leeyahay nabadoonkiisa ha soo mara nabadoonka walaayada ha ka cosado in ninkaas as qoriga loo fasaxo beeraha xoolaha lagu aadinayo la daajinayo beeraha juhdiyaa galay qarashaa galay walaalaa wax ka rabo xoolaha beeraha ha loo tashto xoolaha dadaa la jiro dadaas kale haddii maarta la cisho waayana kuley awaamirta oo soo baxday iyo maarta la kulmi doonaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah nin geeliisa la jooga oo maxaan ku idhaahdaa geeli la jooga oo qorina haysta qorigan dhulka uu u yeello ayaa geel kale nin kaloo wado oo qorin garabka ugu jiro ayaa ku soo aaday walaalow wuxuu dhahay geelaan meesha iigu jiro geelaan ka iga wareeji maba la hadlaayaba ilaa qoriga ma ogtahay imtixaanuu wataa xaniyo badanuu leeya qoriga war iga wareeji maya ninkii kale qoriga dhulka u yeelay waa soo qaatay qoriga markuu arko yidhi, haa adiga maad ahayd balaay ha ku dhacda geelan muxuu rabaa muslimnimadii iyo ehelnimadii iyo walaaltinimadii ma taallo qorigaana nin wa'ah walaalna wa'ah oo aqoondarro dadka haysata waay walaayadaa ka hor timid nabadoonadaa ka hor yimid cuqulladaa ka hor timid ummadda dhamma islaamkaa ka hor timid lama ogola dhis in la raro tiirka la gooyo geed qoyn la gubo waa go'on tahay arrintaas qofkii lagu helo waa ku kaligiis cid maaragtay oo ka argaynaysa iyo cid la socotay cid wehel wa ee ma leh maamulka islaamiga ee degmada boqa qable iyo midka guud ee wilaayadda hiiraan ayaa si xiriira kulmo wax ku ool ah oo la qaata qaybaha kala duwan ee bulshada mahadsanid casaam ugu dambayntii wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta ibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiina waa iman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey cabdiraxmaan keerow xasan iyo faysal maxamed aadan labadan askari waxay muddo bilooyin ah ka tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka isku magacaabay koonfur galbeed halka cali maxamed xasan maadiye oo asna ah taa'ibka saddexaad wuxuu muddo toban sano ka tirsanaa isla maamulka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey saddexdan askari oo taa'ibiinta ah markii ay soo gaareen degmada buulafulay xarunta maamulka islaamiga degmadan ayaa tawxiidka loogu qabtay taa'ibiintan kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay saddexdan toobad keene ugu horeen mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka uu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magahay cali maxamed xasan maadey idan ka tirsanaay koonfur galbeed daraawiishtii ka tirsanaay may waan shalay yaabahay maasha allah baydhawo karaahi aada baydhawo leh haddana katabay meeqa sano aad ku jirtay toban san wax tababar ee ma soo qaadatay tababaraa qaadaya siyeed bilowdaa qaaday siyeed bilowdaa qaaday may waa meel raayis hadda maashaalla geeg hadda may waa meel raayis milisito may gaale amaare da tobaraasi oo ajinabi oo amaare gaale da tobaraasi may waa anta idiyeed gaan furanga laasiinka dhawaaya magacayga waxaa la yidhaha faysal maxamed aadan waxaan ka raacay gobolka baay baydhabo tagay meel la yidhahda bardaala niyow meesha wax dhaqan la yidhahda mi ma jiraan wax oo masaakiinta xadgudub iyo wax liifgaraac iyo shacabka la dhibaateynayo wax saas ama wax sharci la yidhahda meesha waxba kama jiraan magaalada horta magaalo oo iska dhib badan waaye waa nimankaas dartooda macnaa shacabkii magaalada dhan waa laga kala guuri eber waaye kulley askarna waa ogtahay xaaladeeda maano wallaahi wax dilkaaba horanba macnaa ummadda laskaliif garaacayo iyo isilac iyo magaaladii qofka xoriylimada laga qaadayo saas cabdiraxmaan keero xasan isaaq shan bilood ama lala jari waana miirmo la socdaana miirleysku fidhaay shanta bilood meexa karogayada dhaganjo kaadayreed madii etoobiyaan walaalado ay walaalaasan aragayaa dhaganjo bakaada iyo shacabka la dhibaatayo riyadana si anaa ka baho waaysanaayo shanta bilood meexa ka diiri lahayn ugu dambeyn askartan taa'ibiinta ee uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka cadowga allah maasha allah dhibaatai walma jirta higi walka dilay walka dhaawaye walka dhibaatee walka hoogay walka dhee rafaad bilaaye mila raayis wadan hada nawide maanaa hadanta aadow nawidu meesingarlaay sinkabaalay maanaa anti aydaydan wallahi meerlaay intii ma mila raayis e milasito maak sinkadillay wali sangadhimadaasan wali kaalmayshiidi mila raayis dingadhimadaayt waleedan dhimadaayt masiijiidii walka dilaayad daad dilaayad dhiigtusunga galaayad mila raayis e lanka waleedan dilaayad mesh ad walki walilkiin dilaay meeshiidi maha mela raayis maykaarlaay e asaabt meerlaay anoo dambean mela raayis e ilaahay aan noqdoorlaay maha mela raayis wadankan barwaaw mayka dhibaateew abni sii suguny antasku kooyaarlaay adaba intii dhibaatadaasita meelasayto oo adan waleedan dhimatay aakaran maha lakiin su-aale oo e adoor hooraso mela raayis waleedan dhimatay ningooyna salaad walbaad lakiin guddiya oo ilaahay mela raayis ngaabudayn ilaahay kufuratay oo maykaarlaay hanagoyaska towbashaarlaay ma gaanfurngalay dhawaay maasha allah milaraysa iyad iyada layn dhawaay gaanfurnga layn dhawaay maasha allah dhibaato walba maynjeysan wallaahi niyow dhallinyarada horta waxaan u sheegayaa cid allaale ciddii meesha ku jirta inuu ilaahay meesha ka soo bixiyo nolosha maanta ay ku jiraan waxaa waaye nolosha hadda maanta anaan ku jira waxaa waaye isku mid maahan tii horaan ku jiraaye askartan taa'ibiinta ee lagu soo bandhigay degmada buulafula ayaa qayb ka noqonaya tiro askar toobad keenayaal ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo allaha fadligii ajiibay baaqii hoggaanka mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waad mahadsantahay walaalka abuu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته